gudoomiyaha guddiga doorashooyinka puntland ee kumeel gaarka cabdirasaaq axmed siciid oo saxaafadda la hadlay ayaa sharaxay guud ahaan dadkii codeeyey doorashadii ka dhacday puntland iyo codadkii hallaabay guud ahaan soddonka degmo marka laga yimaado dadka isdiiwaangeliyey dadka kaararka qaata waxay ahaayeen laba boqol iyo konton iyo sideed kun toddoba boqol lixdan iyo sideed waa wadarta qaadatay kaarka soddonkaa degmo oo la filayay inay odeeyaan laba boqol konton iyo sideed kun toddoba boqol lixdan iyo sideed waxaa codaysay oo maalintii codbixintooda si dhiibatay boqol siddeetan iyo lix kun hal boqol siddeetan iyo kow waa wadarta odaysay taasoo u dhiganta dadkii kaararka qaatay boqolkiiba toddobaatan iyo labo boqolkiiba toddobaatan iyo labo soddonkaa degmo dadkii kaararkooda odaynta qaatay way odeeyeen dadka baaqdana waa labaatan iyo siddeed boqolkiiba ee dadka sida saxdaa u codeeyey oo boqolkiiba siddeetan iyo lix hal boqol toddobaatan iyo kowda ka mid ah waa boqol toddobaatan iyo toddoba kun afar boqol afartan iyo shan hal boqol toddobaatan iyo toddoba kun afar boqol afartan iyo shan waa codadka ansaxay ee ay muwaadiniintu dhiibteen siddeed kun toddoba boqol soddon iyo lix waa codadka xumaada bersentageka codadka ansaxay soddonka degmo waa sagaashan iyo shan dhibic saddex boqolkiiba halka codadka xumaada ay yihiin afar dhibic toddoba boqolkiiba oo keliya sidoo kale guddiga ayaa sharaxay natiijooyinkii ururada siyaasadda ay ka heleen doorashadii soddonka degmo ee dhowaan dhacday kuraasta loo tartamayey oo lagu guulaystay soddonkaa degmo oo la doortay waa toddoba boqol toddobaatan iyo afar kursi toddoba boqol toddobaatan iyo afar kursi soddon degmo ayaana la dooranayay waxaan guudmar yar ku samayn doonaa ururadu wadartaa codadka ansaxday sida ay u kala heleen baan sheegi doonaa ururka runcad wuxuu helay sagaal boqol iyo sagaaliyo toban cod sagaal boqol sagaaliyo toban cod urur siyaasadeedka shaqaalaha wuxuu helay saddex kun iyo konton iyo saddex cod urur siyaasadeedka sincad ama sinaan iyo cadaalad wuxuu helay labaatan iyo sideed kun toddoba boqol sagaashan iyo saddex urur siyaasadeedka ka ah wuxuu helay lixdan iyo sideed kun boqol lixdan iyo shan urur siyaasadeedka mideeye wuxuu helay afartan iyo sideed kun saddex boqol sagaashan iyo sideed urur siyaasadeedka mustaqbal wuxuu helay shan iyo toban kun boqol siddeetan iyo toddoba cod urur siyaasadeedka ifiya wuxuu helay labiiyo toban kun sagaal boqol iyo soddon cod waa sida loo kala helay codadka guud ahaan sida loo kala helay kuraasta golayaasha degaanka oo ah toddoba boqol toddobaatan iyo afar kursi ayaan iyagana sheegayaa lix boqol afartan iyo shan kursi oo ka mida waxaa ku guulaystay rag ama lab oo ah siddeetan iyo saddex boqolkiiba halka boqol labaatan iyo sagaal ka mid a oo u dhiganta boqolkiiba toddobiiyo toban beersanti ay ku guulaysteen dumar kuraasta sida loo kala helay ayaan iyagana sheegayaa todobaboqoltoddobaataniyoafartaa urur siyaasadeedka runcad wuxuu helay soddonka degmo ka helay laba kursi urur siyaasadeedka shaqaalaha wuxuu helay toddoba kursi urur siyaasadeedka sincad wuxuu helay boqol soddon iyo saddex kursi urur siyaasadeedka kaah wuxuu helay laba boqol siddeetan iyo lix kursi urur siyaasadeedka mideeye wuxuu helay laba boqol koob iyo toban kursi urur siyaasadeedka ifiye wuxuu helay toddobaatan iyo siddeed kursi urur siyaasadeedka mustaqbalna wuxuu helay konton iyo toddoba kursi guddiga ayaa sidoo kale rajo ka qabaa inay qabtaan saddexda degmo ee harsan ee la hakiyey ee caasimaddu ay ku jirto saddexda degmo oo aan doorashooyinkooda dib u dhignay weli sidii ayaa fursad loo siinayaa oo aan ka sugaynaa in xal loo helo odayaasha oo ku mashquulsan hay-adaha dowladda oo ku mashquulsan annagana aan qayb odayna ka nahay waxaanse muwaadiniinta u rajayn doonaa inay si nabada codkooda ku dhiigtaan sidaan horay warqadda ugu sheegnana markii ay howlahaas noo soo dhammaadaan ayaan si ofishiaala shaacin doonaa xilliga ay qabsoomayaan laakiin noo ka cudurdaanayna muwaadiniintaas kana xun inaanay shan iyo labaatanka bisho codkooda dhiiban mar walba guddiga doorashooyinka wuxuu u diyaarsan yahay in muwaadiniintaas inta dhimanina ay codkooda si nabadgelyaa oo sharafle ku dhiibtaan nuux muuse birjeeb v o a garowe